haddaan maase kala baaro bahday digniin iga qabsado waa ballamayahay cadaawihii la buufiyoo laftiiyo boqontuu naafowday ba'ay bay u geeyeen hawiye biidadkii harag isagoo dad kale lagu barxay soo birmaraya inkastoo isbaabuuniyaan biid ma tarayaan ummaddii burhaan laawaqeed burinku raacaa burjugeennu waa midaan marnaba baaqan karahayn barakadii rasuulkaan heliyo baabka nebigii nabaddii bacaad fuushayo baaris lagu diinye markii guri la seexdiyo hurdada looma baahanay yaan biliqsanaan layd ka garan beydida adkeeya bunduqyada gardaadsi u xirto booshashka xambaarta buundadiiyo kaybka uu hayo buurka kaga gooye ayagaa ku bi'in goob kastoo laysku beegsadee markii sida baqlaha loo rarto baarri kuu yahay inoodow ibaalgeli jarday magan u baahdaan wa haatan waa laba barbaree baaqigu israaco birta saara soomaalinimo ha uga bayrina afartaa bayaashay haddaan maase kala baaro ballanqaadkan dawliga sharciga laba boglaynaya lana yidhi bulshaad wadatihin wahuf iyo been bar la seeray buundiya degaan qoloba baal joogto buurqaaf haddiina laqoloba baal joogto buurqaaf haddiina la dhex dhigo bayd la kala yeesho waa boosdeg taladii sidaas ugu bineeya marse hadday badooq haaja tahay amase boonkaas oo beelihii laysku raro boogtu kala gaadhay badbaadiya inaan nabad ka jirin waa bilkadii rumahe yaan la birifgaraynsaa heshiis looma beerfaline bari geel ka qalan baa jiriya moodamiid kalayoo dab ibliis bulaalin haya biyo masexshaane yaan la birifgarayn saaheshiis looma beerfaline markay sida baqlaha loo raro baarri kuu yahaya inoodo ubaalgeli jarday magan u baahdaan oo haatan waa laba barbare baaqigu israaco birta saara soomaalinimo ha uga bayrinaya birta saara soomaalinimo ha uga bayrinaya